haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii faaqiidaada toddobaadka waxaa magaalada dhuusamareeb ka soo diray cabdiwaaxid macalin isaaq
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka faaqiidaada oo toddobaadkan idinkaga imaanaya dhuusamareeb magaalada dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka galmudug waxaa lagu soo gabagabeeyey shirkii wadatashiga ee u dhexeeyey madaxda dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada ee looga hadlayay hanaanka doorashada soo aadan shirka oo socday maalmo laysku mari waayey nooca doorasho ee xilligaa la qaban karo iyo wakhtiga ugu habboon ee doorashadu ay ku dhici karto ayaa laysku afgartay qodobo ay madaxdu isku raaceen wasiirka wasaaradda warfaafinta dowlad goboleedka galmudug axmed shire falagle ayaa sharaxaya muhiimadda qodobadii madaxdu ay wada gaareen ee ka soo baxay shirkii dhuusamareeb ku soo idlaaday sidaad adiguba sheegtay waxaa ka soo baxday qodobo muhiima qodobka ugu muhiimsan oo la taaban kara waxau ahaa in doorashada laisla gartay in xilligeeda la gaaro waxyaalaha kay dhadhaman oo farsamooyinka u baahana muddo laga ballamay aan sidaas usii fogeyn waxaa la isla eegay oo laisla eegay waktiga aan haysano sida wax yihiin dalka aan ku nool dalka uu yahay haddii markii waxaas oo dhan la eegay dowladda federaalka madaxdii madaxweynuhu u horreeyey iyo ra-isul wasaaruhu ay matalayeen iyo dhinaca kaleba waxa wixii laga fursan waayey ayaa laisu soo jiijiiday oo laisla eegay waxayna timid doorashadu inay sideedi noqoto waxayna kaloo timid in qaabka loo dhigaayo ee laga talageliyo cid kastoo oo haddii ilahay kureeyo nuxur ku leh baarlamaanka kow ka ah madaxweynaha iyo ra-isul wasaaruhu muqdishoay ku laabanayaan baarlamaanka in badan oo kamid ihi waxay qayb ka ahayeen arrintan inta kale aan qaybta ka ahayna xaruntii iyo guddoonkii ay ku jiraanna talaa lagula noqonayaa baarlamaanku wuxuu weeye sharci dejintii waa lafdhabartii ummadda wax lagu heshiiyey oo loo arkay dan loo arkay waxaa laga filan karaa waxa weeye inay eegaan sababta waxa weye dalkaas soomaaliya wuxuu kusoo wuxuu kusoo shaqeeyey talasulaad iyo waxaa noo socdaan iyo aan hore u soconno ma aanan gaarin waxa warqadaha noogu qoran inaan boqol kiiba boqol ku shaqeyno waxaan weli joognaa inaan isku dhex wadno waad ogto waata la yidhaahdaa sharcigu waa qabyo waata laleeyahay marka waxaa laisleeyahay baarlamaanku waaba cidda kaliya waa hooyadii waa cidda kaliya oo laga filan karo xaaladay qiimeeyaan qiimeynta u muuqata madaxda dhulsaro ku jirtana ayagana waa u muuqataa sababta mas-uuliyaddii wax ku leeyihiin dhibna laga fili maayo lamana burburin lamana burburi lamana burburin karaba cadar cismaan juuraati oo ka mid ah ururada bulshada rayidka ayaa sheegaysa inay ku dadaalayeen sidii dhinacyadu ay isugu waafaqi lahaayeen qodobo ay isla ogol yihiin
bulshada rayidka ah semberi waxay ku ku shaqaysaa rabitaanka bulshada ay wakiilka ka tahay bulshada marka waxaa waayahan socday isjiijiidkan maxay ahayde doorashooyinka laisku haysta laisku haystay annaga marka doorka aan ku lahayn wuxuu ahaa in soomaaliya maadaama ay tahay dawlad hadda kacaysa in aysan ka dhicin maaragtay doorashada dhibaato inaysan ka imaan inaan gogosha lagu kala kicin maamul goboleedadii waad aragtay inay soo saareen go-aan ay ku midaysan yihiin marka annaga marka semberi waxaan culeyska saaraynay in aan helno wax la wada ogol yahay oo la isla rabo ee aanan tafraaruq iyo dhibaato iyo dalkeena iyo dadkeena aan u keenaynin in meesha ay kasoo baxaan ayaan semberi annagu aan taageeraynay aan la soconnay aanu maaragtay baritaabeynay waxaanu lahayn ha ku kala kicina wax la isla ogolyahay miiska soo saara
markii ay noqoto in talooyin caynkaasa aad soo jeediseen madaxdu maxay ahayd jawaabihii aad kala kulmayseen waxaanu la kulanay dhammaan maamul madaxweyneyaasha maamul goboleedada dhammaantood waan la kulanay ra-iisul wasaaraha waan la kulanay madaxweynaha waan la kulanay dhammaantood waxay noo sheegayeen in aanu wax laisku ogol yahay inay soo baxayaan ee aanan lagu kala tegaynin meeshaan annagana wixii fikir aan hayno ama bulshadii aan ka sidnay annaga aanan wakiilada ka ahayn waanu gaarsiinayna annagana qodobada ay dhinacyadu isla gaareen ayaa waxaa qeyb ka ahaa qabashada doorasho ku dhacda waktigeeda balse nuuca doorasho ee la qabanaya ayaa ahaa mid aan lagu caddaynin qoraalkii dhinacyadu ay soo bandhigeen cabdiwahaab sheekh abuukar nuur waxa uu ka mid yahay aqoon-yahanada ka faallooda siyaasadda galmudug waxa uu qabaa qodobadii ka soo baxay shirka dhuusamareeb ay isu wanaayeen oo aan la kala caddayn shirka oo in muddo ah socday waxaa ka soo baxay qodobo markii si loo fiiriyo sidii horta la filayay ma aysan noqon oo waxaa la islahaa dan un baa loo ridi doonaa sababtoo ajendaha shirku wuxuu huwanaa laba nooc oo nooc ku aadan maamul goboleedyada oo ah in doorasho qof iyo coda aan la geli karin suuragalna aysan ahayn ayagoo u cuskaday dalka inuusan ammaan ahayn waktigiina gaaban yahay sidii hore u sheegtay guddoomiyaha doorashooyinka oo tiri suuragal ma aha qof iyo cod hadda inaan qabanno taasoo ay cuskanayeen maamul goboleedyadu dhanka kale madaxweynahana isna fikir wuxuu watay oo ah in uu qabsoomi karo doorasho qof iyo cod maadaama baarlamaankii ay ansixiyeen isagiina uu saxiixay taa oo isagana uu cuskanayay saan ka dhadhaminay khudbadiisii ahayd maxaan ku raha gabagabada oo ahayd in maxaan ku ihahdaa markii la doortay afar bil kadib uu saaray guddi ka shaqeeyay afar ajendo ajendahaas oo kale ahaa in la helo inclusive politics wax loo yaqaano doorasho qof iyo cod ah labo in yacni la dhammaystiro dastuurka saddex in garsoorka la dhiso oo ilaa heer maxkamad dastuuri ah iyo physical policyga oo ku saabsan khayrad wadaagga dalka sidii maamul goboleedyada ay u qaybsan lahayn iyo dowladda dhexe haddaba marka taa markii aan ka tixraacno waxaa soo baxay in maxaan ku ihahdaa shirkii laysku afgaran waayo maadaama laba ajenda kal la kala wato daadihin dheer iyo wadatashi dheer waxaa soo baxay communike ku saabsan in maamul goboleedyadii ay taagan yihiin waxaan rabnaa annaga doorasho dadban ayagoo ku saleeyey ammaan la-aanta iyo iyo maxaan ku ihahdaa halkaa marka markii laga ambaqaado madaxweynaha wuxuu yani marka laga dhadhamiyo hadalladiisa wakti kororsi inuusan suuragal ahayn oo lagu gaaro qof iyo cod ah waxaa soo baxay bayaan ku saabsan in mar kale la isku noqdo wadatashi lasoo sameeyo maadaama doorasho qof iyo cod aan la aadi karin doorasho dadbanna aysan caddeen nooca ay tahay ma konton iyo kow bay tahay ma ma ma laba boqol bay tahay ma saddex boqol ba qaab ceenkee ah weli ma cadda iyada qudheyda marka in dib la isugu noqdo oo guddi loo saaro sababta guddigaa loo saari doonaa guddigaasaa soo daadihin doona doorashada caynka ay tahay maadaama doorasho qof iyo cod hadda aan la aadi karin doorashada ay noqon doonto ma tii ay noqon doontaa maxaan ku rahdaa ka horreeyey maxamed abdullahi farmaajo kusoo baxay oo ahayd kontii kowdii tii ka horreeyey ninka la xasan sheikh oo ahayd oday dhaqameedkii tii ka horreeyey oo maxaan ku rahay sheek lagu soo saaray isku darkii laba boqol iyo kontonkii cabdullahi yuusuf iyo sheekh shariif sheekh axmed oo lagu soo dhisay carta lagu soo dhisay taa marka laga soo tago shirkii ma guulaystay mise ma guulaysan inaad ujeedadooda ay tahan malaynayaan dabcan ujeedada waxaa weye shirki waa u guulaystay aniga fikirkeyga sababtoo ah halkan waxaa lagu sugnaa muddo ku dhawaad afar maalmood shan maalmood oo la daadihinayay in soomaaliya ay fadhiisato ayaheedana ay ka tashato shirkuna sidiisa banaanba negotiation mar hadduu yahay masiirka dalka laga hadlayo ma aha mar qura in hanta lagu boodo go-aan laga gaari karo wuxuu u baahan yahay nooca doorasho oo doorasho dadban waxay ka dhigan tahay doorasho qof iyo cod ah in la daadihiyo o la jeejeexo oo halkaa maxaan ku raha ka soo baxaan qodobo muhiim kow iyo laba iyo saddex inuu noqdo waa muhim marka shirku waa u guulaystay agaasimaha macadka samadoon ee cilmi baarista iyo nabadda aways sheekh axmed ayaa sheegaya in rajo weyn oo laga qabay shirka aysan ka soo bixin balse laga gudbay marxalado badan oo ku xeernaa qabashada doorasho ka dhacda soomaaliya
halkani magaalada dhuusmareeb waxaa ka socday maalmihii ugu dambeeyey shir wadatashi ah oo u dhexeeyay dowladda federaalka madaxdeeda madaxweynaha iyo ra-iisaaraha iyo madaxda dowlad goboleeda shirkaasi runtii rajo badan baa ummadda soomaliya ku xiraysay xilliga ku socda aawadeed oo ah xilliga kala guura wadankana hay-adihii dastuuriga uu lahaa waqtigooda uu dhammaanayo waxyaabaha ugu muhiimsan oo laga hadlayana waxay ahayd doorashooyinka markaan aragna waxaa kasoo baxay shirka oo warmurtiyada laga soo saaray sideed qodob ka kooban sideedaas qodob runtii laba afarta laba qodob oo ugu muhiimsan baan isleeyahay anigu qodobka afaraad iyo qodobka shanaad oo tilmaamaya in doorasho qodobka afaraad oo tilmaamaya in doorashadu waqtigeeda ku dhacdo wadan ogolna ay noqoto iyo qodobka shanaad oo tilmaamaya in guddi la sameeyo guddigaasna uu ka soo shaqeeyo farsamadii waa waxaan isleeyahay rajadii iyo expectationka dadku ka qabeen ma gaarin laakiin haddana waa step hore loo qaaday in un lagu heshiiyo in doorashadu waqtigeeda ku dhacdo runtii dee guddina loo sameeyo farsamo waxaan ognahay waayihii ugu dambeeya doodo badanaa taagnaay welwal badan baa jiray ku saabsan doorashada waktigeeda ma ku dhici karta mase kuma dhici karto waxaa la waday in dadka qaar ay dacalaa lahayeen in muddo kordhi la sameeyo sidoo kaleeto dadka raba laftigooda doorashadu laba aragti baa taagneed oo doorasho dhexaysa qof iyo cod oo runtii aad mooday inaysan hadda realityga iyo waaqaca waddanka ka jira aysan suuragal ahaynin aragtidayda iyo doorasho dhexaysa doorasho dadbana tii labada kun iyo lix iyo tobanka ah marka waxaan is leeyahay doorashooyinka la sugayo waddanka inay ka dhacaan waxaa asal u ah in dadku ay ka heshiiyaan madaxda stakeholderka runtii dee go-aanka qaadashada iskale iyagu ha noqdaan kuwa federaalka ama kuwa stateka inay ku heshiiyaan waana tan hadda maanta la gaaro inay ku heshiiyeen in maaragtay doorashada waktigeeda ku dhacdo waa jirtaa runtii dee kale aragti duwanaan badan oo runtii de waayii ugu dambeeyey maalmihii ugu dambeeyey magaaladan la dareemayay waana tan keentay in de muddo intaa la eg shirku uu socdo markii ugu dambeysana ay dhacdo in communicagan lasoo saaro waxaan isleenaha marka waa step hore loo qaaday annaguna dee cilmi baaritaan sameynaynay waxay marba ku talinaysa in doorasho waddanka ka dhacdo in siyaasiyiinta iyo dadka stakeholderka ay isu yimaadaan in doorasho wada ogola oo dadku isla ogol yihiin la sameeyo maadaama dii dastuurka u qoreedaan la samayn karin waana tan hadda kasoo baada meesha
inkastoo dhinacyadu ay ku kala aragti duwanaayeen nuuca doorasho ee xilligan la qaban karo haddana waxaa qoraalka ka muuqday qabashada doorasho ha yeeshee muddo ayay taagnayd hadal haynta ku aadan xilligan in aan la qaban karin doorasho qof iyo cod ah sida kol hore ay sheegtay guddoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka soomaaliya xaliimo ismaaciil
horta dadka soomaaliyeed waxaa loo sheegay in la qabanayo doorasho cod iyo qof ah taas waxay ahayd sax ma ahayn doorasho cod iyo qof ah siday u eg tahay ummadda soomaaliyeed way taqaanaa doorasho cod iyo qof ah waxaa waye qofka sideed iyo toban sano markuu da'diisa yahay inuu codeyn kara soomaaliga ah meel kasta oo uu joogana uu ka codeyn kara ma aysan dhici karin taas sababtoo ah dalkii xor ma wada ahayn qofka soomaaliga ah ee xaq wuxuu u leeyahay tuulo kasta uu joogo iyo magaalo kasta uu joogo inuu doorto madaxweynihiisa inuu doorto maxay ahayde baarlamaankaas matalaya inuu doorto maxay ahayde golihii deegaanka inuu doorto maxay ahayde maamul goboleedkii doorashadaas saas saxda u ah ayaa waxaa la dhahaa doorasho cod iyo qof ah doorashadaasi markay dhacaysa waxaa imaan kara dhibaatooyin badan baa ku xeeran taas oo ah haddii berri ka maalin lagu shubto ama qole ay dhacdo ma aysan jirin maxay ahayday maxkamaddii dastuuriga ahayd ee cidda tabashada qabta u xaqsoori lahayd oo cadaaladda ugu xaqsoori lahayd dalkeena kama dhisneen ma aysan jirin maxay ahayday degmo degmo u soconaysa ma aysan jirin lama yaqaana yaa soomaali ah yaana soomaali ahayn cid maanta la diwaan geliyey amaba maxay ahayday soomaalinimadiisa la xaqiijiyey ma ay jirto imisaan tiradeenna ay tahay haddaan nahay soomaaliya waxyaabo badan oo fara badan baa horta doorashada cod iyo qofkaa ku xeeran intaasoo dhan lagama fekerin lama samaynin waxaa un la dhahay cod iyo qof un baa la jeediyey cod iyo qof maba hadda maba noo diyaarsana annaga annaga saddex dawladood baan ka koobannahay soomaaliya waa dawladaha hoose waa dawladda maxay ahayday federaalinta ah oo maamulka goboleedada ah waa dawladdii dhexe dadkeenna waxaa ugu dambeysay at least wax konton sano ka badan baa doorasho inay galaan cod iyo qofa soomaaliya oo ugu dambeysay dadkaasna maba noola hadda wixii ka nool baa yar waxaa la rabay marka in doorashada deegaanka horta laga soo bilaabo hoos laga soo dhaadhiciyo dawladnimada macaankeeda bulshada hoos la geeyo laga soo bilaabo maamul goboleedka lagu xijiyo markaas kabacdi haddana maxay ahayday federaal loo soo dhaadhaco ee ay kusoo barbartaanba sida wax loo doorta inay hoos kasoo bilaabaan bay ahayd marka saa darteed annagu way noo muuqataa doorashada maanta soomaaliya ay geli karto waa aragnaa haddaan nahay bulshada rayidka ah wax baan qiimaynaa annaga qiimaynteena annaga haddii ay tahay kow horta waxaa ah nooc kastaba ha noqotee in laisla ogolaado haddii maamul goboleedyadu ay diidaan oo ay dhahaan nooca saas annaga ma yeeli karno mana qaban karno xogta dhabta ah mas-uuliyadda ugu weyn waxay ku dhacaysaa maamul goboleed sababtoo ah ayagaa u dhow shacabka haddii dawladda federaalka la dhaho iyo haddii la yidhaahda maxay ahayd dawladaha xibnaha ka ah shacabka waxaa aada ugu sii dhow maamulka maxay ahayde goboleedada ayaa usii dhow sababtoo ayagaa og shacabka baahidiisa iyo dhibaatooyinka ku xeeran iyo waxa jira oo dhan marka taas ayaa waxay noqon kartaa in ayaku ay horta ko go-aanka koowaad ayagaa iskale taasna waa inay dawladda dhexe la qaadataa annagu sida aan u naqaana maxay ahayday doorashada sida ay ku dhici karto waynoo muuqataa waana aragnaa annaga waxaan dhihi lahayn waa in doorashada iyada laga tashadaa la iskugu imaada hadda way fiican tahay meesha hadda wax la dhigay sababtoo ah maamul goboleedadii wakiilaa ka imaanaya dawladda dhexe wakiilaa ka imaanaysa wakiiladaasaa maxay ahayd ay soo go-aaminaya nooca doorashada annaga ka urur bulsho ahaanna ayaga laftirkooda wakiiladaasaan rabnaa inaan garab istaagno oon fiirino oon toosino oon u sheegno oon dhahno bulshada saan uma roona saanaa u roon oon mar walbana annaga aan aan iska warhaynaan rabnaa haddii ala yidhaahdo wasiir falagle ayaa sheegaya in nooca doorasho ee la qabanayo ay tahay mid ay kasoo tala bixin doonaan guddiga labada dhinac
markii horeba in in la shiro waxay ka timid doorashada waktigeed cidhiir yahay iyo fikirkoo laba aha markii la isku yimid oo oo la isjiijiiday oo la isku aqli celiyey waxaa gundhig laga dhigay doorasho in waktigeeda tahay su-aasha marka timid adigu hadda aada rabta ilaa dadka soomaliya loo cadeyna waxa weeye waa nuucee nuuceeda in la in la farsameeyo oo labadii weji oo meesha uta in la farsameeyo muddo shan iyo toban beriya ayaa khubaro loo saaray wejiga saddexaad ayay waxay keenayaan nuucii loo arko inuu yahay nuuc loo wada socon karo marka dhusababtidii ayaa nuuc ka soo baxaya laakiin xalay wixii hoosta laga xariiq waxayd in doorashadu waktigeeda dhacayso laba dhinac waa laisku waa laisku waafaqsan yahay nuuciina shan iyo tobanka abra looga shaqeynaya haddii madaxdii dawlad goboleedyada iyo madaxdii dawladdu ay caddeyn waayeen nooca doorashada guddiga xubnaha ee wasiirada ee labada dhinac ka kooban miyaa awoodda siinaysa inay caddeeyaan maya waktiga ayaa wuxuu ahaa cidhiidi odagtoo de dalkii oo dhan baa dhusmare iskugu yimid madaxdu madaxweynuhu shirar buu aadayay dawladdii iyo wasiiradii dhalintay joogeen habeenadii la joogana waxaa la isku soo jiidahaya ra'yiga marka waktigaa la gadayay in waxbaa lama noqsadana waa la iska dhowrayay baarlamaan hadday noqon lahayd hadday wixii kale oo naga maqlay noqon lahayd inaan warka uusan noqon war la cayayoobay ayaa laga dhigayay marka madaxdu arrinkaas waxa weeye saanay ku haboon tahay iyo saanay ku haboon tahay labaduba mar haddii gun gunta la hayo waxa weeye wax oo oo dhiba male madax waliba deegaanka ay ka timid ay ku noqonaysaa waxa qubaradana waxbay ku yeelanaysaa wuxuna wada soconayaan wax dhib ka imaanaan jiraan isweymaadka labada dhinac ayaa ahaa mid xal looga gaarayay qabashada doorasho dalka ka dhacda hase ahaatee nuuca doorasho ee la qabanaya ayaa muddo lagu kala qaybsanaa sida uu mar kale sheegayo aways sheekh axmed doorasho inay dhacdo qodobada qaybta ahayd laakiin ma cadayn nooca doorasho ee dhacayso maxay ahayd sababta aan loo shaacin iyada waxaan isleeyahay waa waxaa uga adkaaya runtii dee la isku qabsaday in nooca la caddayn waayo laba aragti baa halkan maalmihii ugu dambaysa tiilay oo runtii dee siyaasiyiinta iyo madaxda meesha joogta ay isku haysteen qolo qabta in doorasho qofi coda la qabto iyo qolo dhahaysa suuragal maaha doorasho qofi coda in la qabta waa doorasho dadban la aadaa waxaad moodaa in tii lagu heshii waayey markii dambena ay dhacday in saan loo dhihin waa waa lagu kala tegay in wax uun lasoo saaro hawshana guddi loo dhiibo guddigaasina uu soo dharaandhiriyo qolo kastana ay dib u noqoto ay dadkii asxaabteedii iyo tiimkeedii ay ku noqoto bal doodii halkan ay kala kulmeen iyo caqabadihii ay la kulmeen ay la wadaagaan kadibna waxay isku raacsan yihin meesha ay keenaan guddiga magacaabista labada dhinac ka imaan doona waxaa dadka siyaasadda falanqeeya ay qabaan in awooddii baarlamaanka ay maroqsanayaan iyo weliba awooddii guddiga doorashada madaxa banaanaa oo iyagu ay yihiin cidda hadda waxaa ka dambaysa talada la wareegaysa arrintaa ma qabtaan waxay la tahay markii markii dib loo fiiriyo taariikhda iyo doorashooyinka waddanka kasoo dhacaya waa laga yaabaa dadka qarinta ku fikiraan laakiin haddii si saxa loo shaqeeyo waxaa dhici karta in la sameeyo guddigan inuu farsamo soo sameeyo oo wax soo farsameeyo oo waxa siyaasad aan lagu heshiiyey oo madaxa dowladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyadu ay ku heshiiyeen oo keeno kadibna baarlamaanka la marsiiyo si sharci u noqdaan waxaan isleeyahay marka haddii taa waddada la maro waa la samayn karaa laakiin haddii tii waddooyinka hore lagu socdo oo ahayd in maaragtay xilliga dhamaadka marka la gaaro muddo xileedka dawladda ay dhacday in hay-adihii dastuuriga ahay meesha laga saaro in yaroo koobanna oo runtii dee markaa u badan uun madaxda xilka haysa ama hal state amba heer federaal ha noqdaano inay iyagu talada gaaraan waa dhici kartaa taas oo kale laakiin talada waxay tahay in hay-adaha dastuuriga dalkana la dhowro awooddii sharci dejin ay lahaayeen awoodda ay leeyihiin siyaasiyiinta iyo madaxda dawladda federaalka kuwa stateka ahaa inay wixii siyaasad ahaan u baahan in laga heshiiyona inay kasoo heshiiyaan kadibna hay-adaha dastuurka la keeno maxaa loogu baahday in shan iyo tobanka bisha agoosto mar kale dib laysugu soo laabto ee magaalada dhuusamareed waxaa loogu baahday aan isleeyahay arrintii doorashada weli modalkii exactly ma cadda Eh, waana tan keentay in guddi farsamo loo saaro guddigaas uu soo shaqeeyo wax soo rugrogo aragti soo bisleeyo moodalo uu keeno options ay dadka siyaasiyiintu kala dooran karaan madaxdu kala dooran karto kadibna halkan la isu yimaado wixii guddigaasi ay soo diyaariyeen eh, maaragtay laga doodo si markaas aragti midaysan loo qaato oo ku aadan nooca doorasho iyo hanaanka iyo moodalka iyo borseeska la mari karo oo doorashada waddanka ay ku dhici karto wasiir ku-xigeenka wasaaradda gargaarka dowlad goboleedka hirshabelle ayaa dhinacyada usoo jeediyey meelmarinta qodobadii ay isla gaareen
midda labaad waxaan sugaynay annagu heshiis dhammaystiran oo masiirka ummadda soomaaliyeed looga hadlaa waxaanan qabaa waxay lagu heshiiyey oo ahay in la isla qaatay ay ahaayeen wax masiirka ummadda ka turjumaa oo saxa ciddii wax ugu dhex qarsan yihiin oo waxa lagu heshiiyey waxaan ahayn wadataahuna waa kullu go-ee aan qabnaa wixii la- lagu heshiiyey hala fuliyo cid walba oo aragtideedu ay macquul tahay sida soomaaliya xaaladaheedu u samaysan yahayna dareemi kartaa waxay ka dhex arki kartaa waxyaabo madmadooba laakiin waxaan ka war sugaynaa waxay soo saaraan guddiga la sameeyey oo wasiirada oo soo jaangooynaya waktiga ayaga ka hordhici mayno waxaad moodaa waxyaabo badan oo dadka qaar ay u baahan yihiin inay ku qarciyaan asxaabta iyaga ku gruubka ahayd inay meesha ku jiraan waxaanan ka war sugaynaa waxa ka soo baxa waxa hadda lagu heshiiyey
intiinii dib nooga soo biirtay waxaad maqlaysaan barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo toddobaadkan idinkaga imaanaya dhuusamareeb aan dib ugu laabanno barnaamijkeennii faaqidaada xildhibaan cabdiraxmaan cali ciise oo ka mid ahaa xildhibaanadii baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug ayaa saluug ka muujiyey ee qodobadii ka soo baxay shirkii dhinacyada ugu socday ee dhuusamareeb
waa mahadsan tahay eh, cabdiwaaxidow eh, runtii eh, yacni yacni qodobada kasoo baxay qodobadaas ma yihiin macnaha kuwii la filay marka su-aashaas waxa weye jawaabteedu waxa weeyaan maya Eh, runtii eh, waxaa kaloo guul ah yacni in aysan hogaamiyaashii aysan ku kala tegin fadhiga eh, laakiin ay wax un afgobaadsi ay soo saareen marka laakiin yacni wuu iga hadlayay oo eh, ilaa sagaal iyo tobankii iyo ilaa laba iyo labaatankii bishii july loo fadhiyo madaxdu ay fadhiyeen eh, runtii wixii laga filanayay inaysan soo saarin eh, waxaa ugu muhiimsan arrimaha diyaaradda la saarayay ee qodobada ee la xiriira ee arrimaha doorashooyinka marka eh, waxaan u malaynayaa inaysan arrintaasu aysan ahayn maaragtay arrintii la filayay maxay tahay eh, sababaha aad u dhaliilaysid qodobada ay dhinacyadu soo saareen Eh, runtii eh, mar haddii laga wada xaajoonayay arrimaha doorashooyinka eh, waxay ahayd in yacni eh, laga gaaro go-aan eh, qodobka afaraad oo runtii warmurtiyeedka waxa uu leeyahay in yacni eh, doorasho waqtigeeda ku dhacda waxaan ogsoonahay shirkan shirkii ka horreeyey in ay hogaamiyaasha maamul goboleedyada ay soo saareen warmurtiyeed Eh, warmurtiyeedkaasuna uu ahaa in yacni eh, doorashadu ay waktigeeda ku dhacdo marka waxyaabaha laga wada xaajoonaya waxay ahayd eh, mowqifka ay kala taagan yihiin eh, madaxda federaalka iyo madaxda dowlad goboleedyada eh, doorasho qof iyo cod ah iyo doorashadii yacni ama doorasho laisla ogol yahay in la aado marka taa ayaan soo bixin Eh, marka waa waa midda keenta marka in shirkii oo runtii ay ay kasoo baxaan qodobahan jab ah ma waysan ku muuqan arrintu inay u baahnayd dhirin dhirin iyo wakti dheer in la qaato maadaama maalmo kooban lagu sugnaa dhuusamareeb ee qodobada oo madaxda maamulada iyo dowladuna ay isla gaareen ay ahayd eh, tillaabo hore loo qaaday Eh, ilama ahan eh, wax ay hogaamiyaasha eh, dowladda federaalka iyo hogaamiyaasha maamul goboleedyada ay isugu yimaadeen Eh, runtii eh, waxaa kamid ah in qodobka shanaadba inuu tilmaamayo eh, in guddi loo saaro walow guddigii aan la raacin wamaca dalika waxay iyagu ay dhirandhiri waayeen ama ay turxaan bixi waayeen eh, ilama ahan inay go-aan ka gaari karaan ama ay kala goyin karaan Eh, laakiin waxay ahayd eh, in la caddeeyo ee nooca doorasho uu dalka uu gelayo ee taana ma aysan dhicin ee marka arrimaha weeye arrimaha runtii ku gadaaman ee wixii la filinayo waxaan ahayn in meesha kasoo baxaan ugu dambeyntii rajo noocee ah baa laga qabi karaa in guddiga loo saaray qabashada iyo soo bandhigida nooca doorasho ee dalka ka dhici karta rajo noocee baa laga qabi karaa
ahaantii mar hadiiba ay wixii la filinaya waxaan ahayn ay yani ay soo baxaan rajadu waa waa iska muuqatayo kama hordarayno laakiin waxaad moodaa in arrintii ay isku biyo shubatay in runtii ittafaqa alcarabu macnaha waxay yidhaahdaan carabu way heshiisay waxayna ku heshiisay inaysan heshiin marka arrintan unbaa sii jiitamaysa mooye runtii waxaan isleenahay waxay ahayd waa in arrinta maadaama gogashu ay dhuusamareed iyo hogaamiyaasha federaalka lyahay in arrinta la dhamayo lana soo afjaro nooca doorasho ay dalku ugelayaan halkaa lagu bilaabay marka runtii rajadu waa shirka wixii kasoo baxay unbay maaragtay ay ay ay ku dhantahay madaxda dowlad goboleedyada ayaa ku hanweynaa qabashada doorasho ka duwan qof iyo cod sida uu sheegaya cabdiwahaab sheekh abukar
dowlad goboleedyada horta dowrkooda waa cad yahay ma cadda anigu ma qabo mana ka muuqato inuusan caddayn sababtoo ah dowlad goboleedyadu waxaa weeye in waxay aaminsan yihiin in doorasho la aado madaxweyneha waxaa ka muuqda hadalladiisii waxay keeneen qodob oo aan ayaga xitaa ay suuragal inay isku soo noqdaan iyagu hadda xilka waa hayaa markii la gaarana in yacni ay ay soo noqdaan inay soo noqdaan waxay ku xiran tahay siyaasadda ay la imaan doonaan ay ku xiran tahay ee kuma xira doorashada hadda soo socota kuma xira sababto ayagu waa heer state weye ma heer region weye marka doorkooda wuxuu ku caddaa dalka inuu u gudbo doorasho maxaan ku rahdaa ii sheeg aado second time xukuumaddan waqtigeeda markuu dhamaado doorkooda kaasun buu ahaa qaabka markuu imaan karana doorasho qof iyo cod inaysan ahayn oo sababta dalka waa ammaan ma aha kaabiya dhaqaalaha ma dhamaystirra marka doorkooda wuxuu ku cad yahay in doorasho kale la aado qaabkii loo aadi lahaana waa tii guddiga loo saari doono in tirada codayn doonta ama qaabka loo codayn doono isagoon qof iyo cod uusan ahayn misna qof iyo cod marka la leeyahy dhamaadka inay codayaan shardi maaha marka doorkooda wuxuu ku cad yahay in doorasho kale la aado systemkii loo aadi lahaana waa lagu heshin doonaa talada iyo dadka marka la qiimeeyo waxaa cad in doorashada nooca la aadayo aan caddayn maxaa lagu sifayn karaa really baska ugu dhow waxaan isleeyahay aniga markaan aragtideeda iyo khibraddeeda u fiiriyo waxyaalihii lasoo maray waxaa lasoo maray iyadoo doorashadu uu qof saxiixo sida oda dhaqameed waxaa ku yimid madaxweyne xasan sheekh oda dhaqameeda soo saxiixay qofka xildhibaanka ah keligiis isagoo ah xal baa loo arkayay xalkii labaad konton iyo kow xal baa loo arkay kanina in xal kale loo arko inay boqol codeydo oo xildhibaan soo saarto ama laba boqol codeydo ama saddex boqol hadda guddiga siday u arkaan iyo talada dalka markii la aruuriyo wixii kasoo bixi doona xalka noqon doonaa
ururada bulshada rayidka ayaa ka digay qalqal siyaasadeed oo ka dhasho doorasho lagu kala qaybsamo
sida hadda ushaan ay ku socotana talaa ku leedihiin talada waxay bulshada rabtaa ayaad maxay bulshadaad wakiil ka tihiin ayaan idinka rabnaa inaad bahasha u dhigtaan taas waa taas tan labaad waxaan kuwa sheegaynaa sheegaynaa oo aan rabnaa inaan ku biirino tala ahaan maanta soomaaliya uma baahna khalalaaso iyo dhibaato siyaasadeed inay gasho marnaba ma qaadan karno anaga bulshadii haddaan nahay bulshadii dhibaataa haysata burbur baa jira waxyaabo fara badan oo halkaan aanu kusoo koobin karin baa jira marka waxaan rabnaa in bulshada loo dhimriyo oo banooniga dhulka la dhigo oo waxa bulshadaasi ee rabto horta lasoo waraysta oo maxay bulshada rabtaa maxay raalli ku tahay kollay ma helaysa waxay bulshada raalli ka tahay wax dadku isku soo dhaweynaya in la keenay guddiga la dhisaya ee kasoo tala bixinayana waan u rajo weennahay ayagana markii ee lasoo dhisa ayaan taladeena ku biirineynaa hadii aa la yidhahdo ugu dambeyntii ma jirtaa cabsi aad ka qabtaan in doorashada dhacaysa ay dib u dhacdo oo dib u dhac u yimaado oo isqabqabsi siyaasadeed ay abuuri karto horta soomaali baan nahay wax walba waa laga yaabaa inay dhacaan laakiin mar haddii ay communicatekii soo baxay ay ka mid tahay in doorashada waktigeeda ay ku dhacdo waa laga yaabaa bilooyin iyadoo lagu dhex jiro hawshii mar hadday hawsha bilaabato bil way ku darsami kartaa laba bilood waa ku darsami kartaa saddex bilood waa ku darsami kartaa laakiin dadka wuxuu ku qancayaa wuxuu ku qancayaa inay hawli socota dagaaladii markay dhaceen soomaaliya ay burburtay maxay ahayday warwol u samaysay nin walbaba wuxuu raadinaya siduu kursigaasi awoodda ugu fuuli lahaa ciidamaha la samaysay dagaal sokeeyaa dhacay wax walbaa dhacay hadda waxaa lagu qancay in afartii sanaba lasoo doorto doorasho ay dhacday si kastaba ha ku timaadee qof walba gadaal uu istaago wuxuu rabaa inuu fiiriyo inay lasoo dooranayo qofka iyo in kaleto doorasho hadday dhici weyso annaga xabsi weyn baan qabnay dalka laakiin hadda waxaan rajo ka qabnaa inay doorasho dhacdo waktigeedii ku dhacdo waktigeedii ku dhacda markaan leenahay hadday yaro jiitanto bil iyo laba iyo saddex ay jiitay dadku way qanacsan yihiin
haddaba qodobada ka soo baxay ee shirkan ma yihiin kuwa bulshada soomaaliyeed ay ku wada qanci karto su-aale arrimaha la xiriira waxaa ila falanqeynaya kamaal daahir guutaale oo ah la taliyaha dhanka siyaasadda madaxweynaha galmudug
bismillahi raxmaani raxiim shirkan runtii shir muhiim uu ahaa wuxuu kusoo aaday xilli madaxda qaranka iyo madaxda dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka aysan is arkin muddo sanad iyo ka badan run ahaantii isaga laftiisa ayaa wuxuu ahaa muujin wadajirka iyo midnimada qaranka in la muujiyo iyo runtii ixtiraam la ixtiraamayo dastuurka federaalka oo faraya in dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah ay iskaashadaan mar ugu yaraanna mar sanadkiiba mar ay shiraan sidoo kale waxaa lagu qaadaa dhigay oo shirka uu ahaa dhamaystir shirkii ay dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka ay ay ku shireen sagaalkii ilaa laba iyo tobankii bishan horyaanteeda ay ku shireen dhusamareeb oo ayaguna runt laftoodu ay arrimo muhiima ku qaadaa dhigeen ayuu dhamaystir u ahaa
marka ay noqoto qodobada ka soo baxay ma yihiin kuwa saamileyda siyaasadda soomaaliya ee xilligan hanka uga jiray in doorasho ay dalka ka dhacdo ay ku wada qanci karaan
aada iyo aad saamileydu waxa ugu muhiimsan ay rabto in dhaqankii siyaasadeed ee soomaaliya laha jirto afartii sano marba inay doorasho dhacdo runtii waa lagu caddeeyey qodobadii shirka kasoo baxay sidoo kale waxaa lagu caddeeyey in aysan jirin wax muddo kororsi ah sidoo kale waxaa lagu caddeeyey in ay soomaalidu doorashada ugu macquulsan ay dhici kartaa xilli xilli xilliga hadda jira intuusan dhamaan ka hor inay inay dhacdo runtii saamilada siyaasadeed wax walba ay dooneysay waxaan isleeyahay waa ku jirtay warmurtiyeedka
marka ay noqoto in doorasho dalka ay ka dhacdo qodobada qayb bay ka ahayd laakiin kuma caddayn xilliga ay dhacayso iyo nooca doorasho ee dhici doonta marka meeshaasi ma moodaa in wax ku jiraan
xilliga waa caddaa waxaa la caddeeyey xilliga inuu xilligeeda dhacay dhacayso nooca doorasho ayada lafteeda waa la caddeeyey oo waxaa loo yidhi guddi farsamo ha loo saaro oo dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka iyo dowladda federaalka ay ka wada tagsan yihiin ayaguna runtii ay soo bandhigi doonaan ismareebta saddexaad ee lagu ballamay shan iyo tobanka agost ay kusoo bandhigi doonaan nooca doorashada marka ani waxaan qabaa su-aal walba oo runtii soomaalidu ama shacab ahaan isweydiinayeen ama gaar ahaan saamilada siyaasadda isweydiinayeen meeshaas waa lagu jawaabay hadday ahaa lahed xilliga doorashada la qabanayo iyo hadday ahaa lahayd nooca doorasho la qabanayo oo guddi loo saaray marka waxaan qabaa runtii jawaabo ku filan shacabka soomaaliyeed waa ay kasoo baxeen dhusumareeb waxaan inta ka dhimanna waxaan aaminsannahay in dhusumareebka saddexaad iyadoo intaan laga laga badan yahay iyadoo intaan runtii wadatashiyo ka xoog badan lasoo sameeyey iyadoo intaan guddiyadu hadda la saaray ay soo darseen runtii waxa ugu macquulsan oo dalka lagu samata bixi karo in laisku imaan doono kadibna madaxda qaranka ay go-aan gaari doonto door ma ku yeelan doonaan saamileyda siyaasadda ee shirka dambe ee loo ballansan yahay ee lagu go-aaminayo nooca doorasho ee dalka ka dhici doonta
wadatashi runtii guddiga farsamada ee hadda la saaray oo uu farayo murtiyeedka kasoo baxa wadatashiyo inuu soo sameeyo ayuu ku qasban yahay runtii go-aankana waxay u taallaa runtii madaxda dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo dowladda federaalka lafteeda baarlamaanka federaalka laftiisa iyo axsaabta siyaasadeedna runtii wadatashi ayaa lagu maqan ayaa lagu tegi doonaa sida saddexdan isbuuc ee shan iyo tobanka agost ka horeysa ama dhusmareb saddexaad ka horeysa haddii laisla garto doorkooda nooca uu yahay in taladooda la keeno ama in ayada laftooda la keeno ayadana waxa weeyaan go-aan arrin laga gaari doono weyaan waxaad ka mid tahay aqoon-yahanada iyo siyaasiyiinta aadka ula socda xaalka siyaasadda soomaaliya qodobadii soo baxay dawo ma u noqonayaan dulduleeladii dadku ay tabayeen
sidaan hore u sheegaba runtii in la isku yimaado dhulsamareeb madaxda qaranka isku yimaadaan runtii kala aragti duwanaanshihii la isku warsheegtay madaxdu ay runtii isla shirtay danihii qaranka ay runtii ka horumariyeen danahooda shaksiga ah xoojiyeen in runtii shac dad madax soomaaliyeed oo midaysan danta qaranka maxaa la yihahdaa uu runtii hortagin siinaya si kastay u kala wen yihiin wada shaqaynaya runtii taas waa tan shacabka soomaaliyeed waxa ay naga rabeen ama madaxda ay ka rabeen in la wada shaqeeyo si kasta loo kala duwan yahay marka arrintii taasna way hirgeshay waxyaalaha kale oo dhimanna runtii way u ballameen wayna ka shaqaynayaan marka wada shaqayntaas ayaa runtii ugu muhiimsan iyo iskaashigaas dastuurka uu farayo haddana madaxdu runtii ay ay ay taabagelisay wax walba oo dhimanna runtii ay ayagoo wada shaqaynaya ay soo dhamaystiri doonaan kaasi waxa uu ahaa kamaal guutaale oo barnaamijka faaqidaada v o e da u warramayey intaa ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii faaqidaada toddobaadkan oo toddobaadkan idinkaga imaanayay magaalada dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka galmudug anigoo cabdiwaaxid macalin isaaqa ayaana barnaamijka idinkaga soo jeedinaya dhuusamareeb intaynu barnaamij midkaa la mida mar kale dib ugu kulmi doonno waxaanu idinkaga tegayaa sidaa iyo ismaqal dambe oo xiiso leh